iyadoo saacadihii lasoo dhaafay golaha wadatashiga ee dowladda federaalka ay isku raaceen in madaxda maamul goboleedyada wakhtiga loo kordhiyo doorashooyinkoodana la qabto sebteembar labada kun iyo shan iyo labaatanka ah ayaa arrinkaasi waxaa si weyn kaga soo horjeestay maamulka jubbaland iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda federaalka jubbaland oo ka maqnayd saxiixa shirkan ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku diiday muddo kororsiga ay isku raaceen dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ah waxaana ay adkaysay in iyadu aanay qayb ka noqon doonin heshiis kasta oo la gaaro oo ku aadan wakhti kororsi war saxaafadeedka ayay kaga digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta muddo kororsiga halka sana ah oo ay xustay in dalka ay u horseedi karto firaaq dastuurkooda ah maamulada iyaga ayaa u madax bannaan doorashooyinka doorashada jubbaland waxa ay ku dhici doontaa wakhtigeeda ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka war-saxaafadeedka ayaa lagu soo hadal qaaday sababta ku kaliftay jubbaland inay isaga baxdo shirka oo ay ka soo qaybgelin waxaana lagu sheegay in ay marar badan soo jeedisay in la raadiyo oo shirka lagu soo daro maamulada puntland iyo khatuma state balse dowladda federaalka ay arrinkaasi ka hortimid oo ay diiday shirka golaha wadatashiga ee kusoo idlaaday muqdisho ayaa sidoo kale la isku raacay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo la rumaysan yahay in aysan suurtogeli karin maadaama inta badan dhulka ay ka taliso xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ka hirgelisay maamulo islaami ah oo si weyn uga soo horjeeda in dalkan lagu maamulo waxaana shareecada islaamka ahayn jubbaland marka laga yimaado waxaa warmutiyeedka ka soo baxay shirkan ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta oo si weyn u naqdiyey kana digay waxa ka dhalan kara muddo kororsi hal dhinac ah shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan cali kheyre ayaa si wada jir ah u soo saaray war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan muddo kororsiga war-saxaafadeedka ayaa qiimihiisa hore lagu sheegay in siyaasiyiintaasi aysan aqbali doonin nuuc kasta oo muddo kororsi ah waxaan si adag u cambaaraynaynaa go'aanka muddo kordhinta sharci darada ah ee qaar ka mid a xubnaha golaha wadatashiga qaranka ay u sameeyeen dowlad goboleedyada qaybta ka ah shirkaasi ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka go'aankaasi waxa uu dalka u horseedayaa qalqal amni iyo xasilooni daro siyaasadeed ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka ah iyadoo waxa loogu yeeray beesha caalamka ah ee dowladda federaalka maamusho loogu baaqay in aysan marnaba ka aqbalin dowladda federaalka nuuc kasta oo muddo kororsi ah war-saxaafadeed ka soo baxay siyaasiyiinta ayaa ugu dambayntii baarlamaanka looga digay in ay madaxweynaha ka aqbalaan codsigiisa oo ay meel mariyaan sharciyo ay sheegeen in uu ka hor imaanayo dastuurkooda sidoo kale go-aanka ay gaareen golaha wadatashiga ah ayaa waxaa war-saxaafadeed ka soo saaray madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah maxamed cabdilaahi farmaajo qoraalkaas ayuu kaga soo hor jeestay muddo kororsiga halka sano ah ee loo sameeyey madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha dowladda federaalka ma laha awood dastuuri ah oo uu ka hor istaagi karo doorashada madaxtinimada dowlad goboleedyada ee muddaxileedkoodu dhammaaday sidaasi awgeed warka ka soo baxay shirka madasha aan loo dhammayn ee wadatashiga qaran waxa uu halis gelinayaa xasiloonida iyo matalaadda siyaasadeed ee aas-aaska u ah dowladda iyo doorashooyinka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu wadaa in heshiiskan uu horgeeyo golaha baarlamanka oo ugu dambayntii la filayo in ay meel mariyaan inkastoo ay jiraan xubno badan oo ka tirsan baarlamaanka oo arrinkaasi diidan lana rumaysan yahay inay si adag kaga hor imaan doonaan si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa cagta saartay waddo u horseedi doonta khilaaf daba dheeraada oo ugu dambayntii keeni kara in gacanka hadal uu dhex maro dowladda federaalka iyo mucaaradkeeda oo durbadiiba bilaabay inay isbahaysi sameeyaan iyagoo hub uruursi ka wada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka ayaa muddada uu ku fadhiyey kursiga waxa uu ku mashquulsanaa dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin kaa oo ugu dambayntii sababay in uu ku fashilmo oo ciidankiisa ay kala yaacaan kuna soo jabaan furumaha dagaalka waxaana xilligan wixii ka dambeeya uu xoogga saari doonaa sida looga bartayba dowladda federaalka dib u soo noqoshadiisa amaba inuu kororsado wakhtiga taas oo laga garan karo muddada halka sana ah ee u kordhiyey madaxda maamul goboleedyada oo la rumaysan yahay in ay kaga beddesheen in wakhtiga loo kordhiyo marka ay dhammaato muddo xileedkiisa